bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal amiin faylaa ka dhawada warkaana miinimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobada miinimada warkaan isinka dhegi doonta mibaa kumid aha rooble oo shirgadoomiyey kulanka golaha wadatashiga qaran ee dhiwaldhadan wakiilada beela caalamka ciidanka dowladda oo howlgal ku bilaaway deegaanka camaara oo yooryadan la wareegeen madaxweynaha jubbaland oo la kulmay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya siyaasiyiinta gobolada waqooyi oo garabka cabdi xaashi oo diiday habraacyada doorashada galmudug oo ku hadlay weerarkii al-shabaab oo ka qaadan deegaanka cameera akhbaaraadka banaanka hamiinimo baa ku mid ahaa kumanaan qof oo weli ka xayiran garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul waa hamiinimo talaada ee warbaanaha hoydaada taardan ee kabeeg inta labaatiyo afarta bili siyeedaada ee lamada kun labaatiyo kowda intaasnama baa ee intaasnama baa qodobad warkaan haninka door kulantan inis diyaariya yoogay oo faahfaahsan hamiin fayre dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo shir guddoomiyey kulankan dhexeeya golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka iyo wakiilada beelaha caalamkan rooga soomaaliya kulankiiyo mibanti usoo socday lunku hadalay dardargelinta geedi socodka doorashooyinka iyo dejinta dhaqaalaha farsame ee saaxiibada beelaha caalamka iyo kuka-iidan hanaanka doorashooyinka kulankiiyo mibalalaha ka bandhigay horumarada laku sameeya hanaanka doorashooyinka ouse dalka galay maadaama la dejiyey habraacyada doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo muhiimada usa amniga usanlata doorashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa xusiisada ayaan ku go-onta in dalka usa kudhiida doorasho layska raacsanyiye sinedon oo kudhiida cid kasta oo tabashaha kuqabta ku tabadaasana usa kuganaciyi doona si hanaanka doorashada iyo indhaqata mitaha iyo kadhamamiyo dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo raalle ka wadaiyan wakiilada beelaha caalamka yami baa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ka bogaadeen kaalinta hogaamineed usa horseedii hormuudka eero horumarka iyo isfahanka ku socdan geedi socodka doorashooyinka soomaaliya ciidamada dowladda soomaaliya iyo haa maamul goboleedka galmudug iyo mibaariyada iyo qobsadeenah duhurnimadii geeka magaalada cameer ee gobolka mudug meelaasoo muddo kooban hiraabtay oo la wareegeen al-shabaab sidiioo sheegeen dadka deegaanka ciidamada dowladda iyo laha ku waramahaya inuu hata si buuxda gacantanka haayaan cameera warbaahinta dowladda soomaaliya mibayaxtabiyaasay in duqeyn cirka la fiirsaday ururka al-shabaab nawaaxiga cameera hiraabta ilaa iyo hadda dowladda maraykanka oo jeysatay inta jeysadaas inta badan duqeymaha oo ku dhanka ah al-shabaab ma xaqiijina duqeymahaas duqeyntaas iyo intii khasaaro ku dhalatay wararka yamib ayoo intaasio kasii darahayna in duleedka in duleedka iyo deegaanka cameera iyo ciidamada dowladda iyo han galmudug iyo ku bilaabeen howlgala miina baarise horaanti bilong iyo hayti markii ciidamada dowladda iyo han galmudug iyo deegaanada bacaadweyne cameera iyo qaycade iyo qobsadeen ku qobsadeen al-shabaab kuleed guluf military oo toddobaadyo socday madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam oo ka sugan magaalada muqdisho iyo mabageeka kulan la qaaday ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobe qaabilsan soomaaliya anita kiki gobho lamada mas-uuliya mibayo ku wada hadleen xaaladda dalka iyo taageerada qaramada midoobey ee soomaaliya iyo sidii qaramada midoobeyan kordhii lahayd madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam iyo miba uusan kama hadnagay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobey qaabilsan soomaaliya anita kiki taageerada siyaayan soomaaliya gaar ahaan jubbaland islamarkaana iyo la shaqeey doonaan madaxweyne axmed midoobe yemi baa intaas intiisa ka sugan yahay magaalada muqdisho iyo la filahaya inuusakulmla kulama inuusa kulamada sii wada doona waanmsoona dhowaan reedahanka nagada doona reedanka nagada doona magaalada kismaayo xarunta kumeeldeerka ee maamulka jubbaland dhinaca kale siyaasiyiinta gobol eero golaha siyaasiyiinta kujeeda gobolada waqooyi iyo lankasow somalilan garabka isu hogaamiya gudoomiya aqal gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi yamibayo iyo ku horkooyeen habraacyada doorashada aqalka hoose iyo hasaareen golaha wadatashiga qaran qoraal golaha iyo hasaareen bay ka sheegeen inayo aan raallin ku hayna qaabka golaha wadatashiga qaran iyo wajahan doorashada kuraaste lamada aqal ee somalilan balse iyo hadhawaayaan in doorashada kuraaste aqalka sare iyo gobolada waqooyi la waafajiyay habraacyadii sanadkii labada kutub iyo dhiti siyaasiyiinta gobolada waqooyi yamiba iyo sidoo kale iyo hasaareen saddex qodob ah ooyo sheegeen inayo muhiima tahay in laal in xal ku diira doorashada doorashada aqalka sare iyo golaha shacabka gobolada waqooyi haana soo shalay in guddiga doorashooyinka somalilan ee siid use shala qiibsanyey lamada dhina shala qiibsanyey lamada dhinac iyo lak lamada hogadoona sidaas dartiyana iyo lan xali xalanku xal la xaliya oo la mideeya guddoonka dhinaca nidii korna doorashada aqalka sare iyo tan golaha shacabka toona dhinaka dhina kalema doorashada golaha shacabka somalilan ayaa saldhig eh odayaalka dhaqanka ee ka jarad boqol soddon shanta oday sida ku sida xaxulowka ergada iyo ask asteynta koondada kuraasta bilaanta iyo oona la talayo la taladayaan uqaasha iyo nabadoonada jiefka kuraasta kursiga iskule sidoo kale sida iyo marar badan horey ayo caddeeyeen hirgelinta habraacyada iyo maamulka doorashada yamiba hagaayana hogaanka siyaasiyiinta hakujeeda somalilan oo si oo nis oo n oo si dhan waafaqsan habraacyadii doorashadii lamada contumility sidaas dartiya xafiiska ra-iisul wasaaraha xakmanleh inuu isa kuraasta somalilan iyo waxaan banaadiriga maamulo oo ka maamulo si kuduwan siduusan maamula doorashada guud ee dalka inkadambeyntii inkadambeyntii mayba caddeeyeen in siyaasiyiinta kujeeda somalilan iyo inteegayin midnimada dalka iyo xoojinta wadajirka soomaaliya iyo ona xaq in layin inayo ku taladan ayasho ooyo qobsadan doorasho madax banaan oo hufan xur io halaalay iyo la keenay qoraalka kubahi golaha ee ee qoraalka kubahi golaha ee siyaasiyiinta kujeeda gobolada waqooyi maamulka galmudug yaa ku hadalay weerarkii qaraxa ismiidaamintahay ka bilowday al-shabaab hiraabta iyo ka qaaday magaalada cameer ee koonfurta gobolka mudug kureed usaxigii dagaal jeysiday khasaare dhimasho iyo dhaawac wasiirka warfaafinta galmudug axmed shareef falaqle yamiba use la hadalay v o e da yamiba use sheegay in ciidanka militariga qeybtay labaatii koowaad iyo waxaan daraawiishta galmudug iyo isku difaaceen weerarkii inkukooyay al-shabaab oo lahka qaadiyay cameera warmabasi sheegay in ciidamada huwanta iyo khasaare diirsiyen shabaabkii weerarka hakaqaaday islamarkaasna regii haweerari duqeymo dhinaga irka ah laka dili taasoo lakala fiirsaday dowladeedka magaalada wasiir axmed falagle yamiba use tilmaamay in shacabka iyoiyo wadadan ee ero iyo shabaabka iyo wadadan lama baawar oo kumid mabaalda oo mid kumid ah laha korori xoola oo laha geliyay cameera waanmabal waanmaba use beeniyey wasiirka in ciidamada lagu qobsaday magaaladaas iyo baabuur nooca dagaalka waa sida use hadalkan dhinki dadka shacabka ayaa sheegeen in wasiya sheegay wasiirka warfaafinta galmudug in waryeelayo dagaalka hankudeerna ero hakudeertay meel ka dhow saldhigga ciidanka iyo kaleyin cameera islamarkaasna goobta iyo yaalaan baabuur baabuurta qaarsho halaysan iyo oona oona xusay in xaaladda xataa yeetato degan al-shabaab ayaa sheegtay inay ciidanka galmudug iyo ku qabsadeen tumcin lama baawar oo kumid ah tiknikada meelo lama kalayo iyaga biijida xamuulka iyo booyada hanasooyo yaalan gool iyo hanasooyo yaalan gudaha saldhigga ciidamada iyo oona la wareegan magaalada mila dhegeystayaal halkaasi murdardamaba idaacadda raadiyo banaba ee magaalada baydhabo hatan akhbaaraadka banaanka kumanaan qof oo fadahaya inay ku baxan dalka afghanistan oo weli ka xaniban garoonka diyaaradaha ee magaalada kabul inkiraan labaatan qof iyo ka dhamatay isboorashaha ku dheedaya miilaas tan iyo toddobaadkii uuna hadhaafdhe in ku badan boqol ero toban kun iyo miilaasay laku daadgureeyay tan iyo isniintii balse waqtiga waqtiga yamiba iyo ku aririya maadaama waqtiga kama dambeysta ee maraykanka ciidamadiisa kula baxaya afghanistan iyo ka egta soddon kooda agosta tacliibaan iyo mibaaha iyo kidigeena eniyo maraykanka iyo riyad andhiida waqtiga kumadbaysta iyo qobsadeen dhin ku qobsadeen bixitaanka ciidamada shay dhanka kale dalalka g seven iyo geeka weeladii kulunka ay uan ku hadlayeen daadgureynta ku socota afghanistan guud ahaan dhegeystayaal may baan taxilka gebagabeynay warkii haminima idaacadda raadiyo baydhaba ano maxamed bareysina dareersaay maxamed cabdiraxmaan ibraahim asaari warkana anoo dhanka farsamada madbayin fadhiyay walaalkeeya xasan aadan khayr xasan joker intii warkun warnimadan uu ku labana mabasiin ku tabaanay sidaas iyo amaan alla